habeennimadii xalay waxaa degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose ka dhacay dil iyo dhaawac ay geysteen maleeshiyo hubaysan oo ku sugan degmadaasi maleeshiyaadkan ayaa rasaas ooda kaga qaaday goob ganacsi oo ku taala degmada waxayna halkaasi ku dileen hal qof shacab ah oo ah haweeney halka ay dhaawaceen tiro kale oo dad ah dhaawacyada dadka ayaa la dhigay isbitaal ku yaalla qoryooley waxaana lala tacaalaya xaaladooda caafimaad magaaladan ayaa waxaa jooga maleeshiyaad hubaysan oo iska soo horjeeda waxaana dhacday inay marar badan ku wada dagaalamaan halkaasi dhinaca kale ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa shisheeye ee ku sugan gobolka iyo goobaha kale ee ay ka joogaan dalka ayaa waxay ka geystaan tacadiyo ka dhan ah shacabka degmada qoryooley oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ayaa bulshada ku dhaqan ka dayrinayaan xaaladda amni darro waxayna hadda wajahayaan caqabado culus oo dhinaca ganacsiga iyo amniga ah oo uga imaanaysa maamulka ka jira halkaasi